bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نabyina mحamd وعlى آlih وأصxaabه أجمعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النasائي raximh اllah taعalى bab اlqsط fi اlasdqaةi alasdiqaة waa jamcu صadaaqin meheryaalka ku cadaalad falidooda in maharkii lagu cadaalad falo oo la guto wuxuu ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay wabilisnaadi qaala akhbaranaa yuunus bnu cabdilaclى wasulaymaan bnu dawuuda can ibni wahbin qaala akhbaranii yuunusu wa huwa bnu yaziid alayliyu can ibni shihaabin qaala akhbaranii curwat bnu الzubayr anahu sa'la caaishata ayuu su-aalay can qowli اllahi tacaalى wain khiftum anlaa tuqsituu fi lyataamaa fankixuu maa taaba lakum min annisaa yani haddii aada ka cabsataan inaydnan ku cadaalad falin gabdhaha agoommada ah dhexdooda ama sha'nigooda mid waxaad guursataan wixii idiin wanaagsanaado haweenka xaalay ka mid yihiin oo laba laba iyo saddex saddex iyo afar afar ayb qaalat waxay tihi yabna ukhtii walaashay wiilkii ay dhashaye yacni habar yar hiya alyatiimatu waa gabadha takuunu fii xijri waliyihaa weligeeda xanaanadiisa dhexdeeda ku jirto fatushaarikuhu fii maalihi maalkiisaay la wadaagaysaa marka say xanaanadiisa ugu jirtaa maalkiisana say ula wadaagaya gabarh aabbaheed dhintay waaye ina adeerkeeda dad ugu dhow yacnii ina adeerkeed iyada ibnu camihaa ayaa dadba ugu dhow mas-uuliyaddeeda marka maadaama casabo uu u yahay isaga ayaa hayo oo markaa tarbiyadeeda haayo ayb sidaa marka waa sida uu yacni xanaanadeeda isaga ay dhexdiisa u tahay fatushaarikuhu fii maalihina waxay tahay dhaxalka ayuu la leeyahay odagii marku dhintay nisna gabadhan uu ka tegayaa leh inta kalena waxaa wadaagayo wax ka leh ninkan ibnu camka ah oo casaba ahaan buu wax ugu leeyahay marka maalna waa ka dhexeeyaa ninkii guuri lahayna isaga waay labadaasu isku haystaa marka haddii cid kale ay soo doontana isagaa guurinayo haddii dhaxalkii iyo maalkiina de waa la leeyahay oo isla leeyihiin isagana waa guursan karaa marka isaga laftiisa waa guursan karaa ilaa ilma adeer waaye fa yucjibuhu maaluhaa wa jamaaluhaa waa xaalad markaas waxaa cajab gelinaya maalkeeda iyo quruxdeeda maalkiina de nisbay iyada leedahay quruxna waa leedahay fa yuriidu waliyuhaa weligeeda wuxuu rabaa an yatasawajahaa inuu guursado waa isaga bigayri an yuqsida fii sadaaqihaa isaga oo aan ku cadaalad falin meherkeeda kollaba wuxuu isleeyahy wax adig kaa xiga ma leh cid u doodeysa ma leh marka iska guurso meher fiicanna ha siinin haddii nin kale uu guursan lahaa meher fiican uu ka qaadi ayaa ayaa ayuu uga qaadi lahaa fa yucطiihaa mila maa yucطiihaa gayruhu afa yuriidu waliyuha an yataزawajaha bgayri an yuqsida fii sadaaqiha fa yucطiihaa ou siiyo markaa midla maa yucطiihaa gayruhu gayrkiis wuxuu siinayoo kale ma ma samaynayo saas fanuuhuu waxaa laga reebay an yankixuuhuna inay nikaaxsadaan ilaa an yuqsiduu lahuna inay u cadaalad falaan maahne haddii cadaalad fal laga cadaalad inuu u cadaalad fala haddii aynan jiraynin faraha ka qaado fankixuu maa daaba laku naagahaas kale iska guursada middaan iska daaya ilaa an yuqsiduu lahuna wayuballiquu bihinna ay gaarsiiyaan aclaa sunnatihinna iyaga oo kale inta lagu guursado tan ugu sarreyso oo min asadaaqi meherka ah fa umiruu waxaa la amray an yankixuu inay nikaaxsadaan haddii sidaa aynan yeelaynin maa taaba lahum min annisaa'i siwaahunna wixii ugu wanaagsanaado naaga oo iyaga kasoo haro qaala curwatu qaalat caa-ishatu waxay tidhi huma ina annaasa staftow rasuula allahi sala ll ly slam intaa markuu ilaahay sheegay haddana dadkii nebigay su-aal weydiiyeen arrinta ku saabsan bacdu markaa kadib yacni bacda nusuuli hadihi alaaya fiihinna haweenkaa ayay wax ka su-aaleen faanzala allahu caza wajalla alla wuxuu soo dejiyey wayastaftuunaka fi nnisaa'i qul illaahu yuftiikum fiihinna ilaa qowlihi laga gaaro watargabuuna an tankixuuhunna watargabuunadan laba macnaa ku jiro watargabuuna fii an tankixuuhunna watargabuuna can an tankixuuhunna marka watargabuuna fii nikaaxihinna watargabuuna can nikaaxihinna marka macnuhu laba macnuuno kale noqonayo guurkoodaad rabtaan waa goormo marka ay rabaan guurkooda markay qurux badan yihiin maalkiina inuu isaga qaato meherkiina xoogaa uunan isku dhibin oo wax qaaliyaba uunan siinin marka kale watargabuuna can nikaaxihinna marka la dhahayana waa maxay maalkiibuu la haystaa isagii ma rabo inuu guursado oo waa fool xun tahay nin kalena ma rabo inuu u guuriyo maalkaasuu diidaa lagala dhaqaaqahay nacam dhaqankaasuu marka diidaa sharciga marka nacam aayadda laakiin ibnu xajar wuxuu dhahaa watargabuuna an tankixuuhunna sida xadiidka hadda laga qaadanayo ay watargabuuna can nikaaxihinna waayo midii horena waxaa lagu xambaaraa wain khiftum anlaa tuqsiduu waa marka ay damac uga jiro ay qurux badan yihiin labadii xaaladaa marka labada aayad lagu kala dejinaa marka qaalat caa-ishatu waxay tidhi waladii dakara allahu tacaala kan alla uu sheegay annahu yutlaa fi lkitaabi in kitaabka dhexdiisa lagu aqrinayo alaayat luulaa way wayastaftuunaka fi nnisaai qul illaahu yuftiikum fiihinna wmaa yutlaa calaykum fi lkitaabi fii yataama annisaai allatii laa tu'tuunahunna wamaa yutlaada marka maxay tahay waa suuradda awalkeeda wixii lagu aqriyey oo wain khiftum anlaa tuqsiduu alatii fiiha wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa taaba lakum min annisaa qaalat caaishatu waqowlu llahi fi laayati اlأkhraa watargabuuna an tankixuuhuna ragbatu axadikum waa nicitaanka uu midkiin nacaayo can yami can yatiimatihi agoontiisa yani gabadha agoonta oo isaga uu mas-uulka ka yahay allatii takuunu fii xijrihi taasoo xanaanadiisa dhexdeeda ahaanayso goormuu nacayaa xiina takuunu markay ahaanayso qaliilata almaali waljamaal maalka meesha yaallaba wax yar markuu yahay qurux meeshii aynan oolin fa nuhuu waa laga reebaa an yankixuu inay guursadaan maa raqibuu fii maaliha wa jamaaliha kuwa ay jeclaysteen quruxdooda iyo maalkooda oo min yataama nisaa'i ah waa laga reebay ilaa bilqisdi baa looga reebay inay u cadaalad falayaan maahane min ajli ragbatihim canhunna kuwaas marka saa maxaa loo yidhi nicitaanka ay kuwa aan quruxda lahayn nicitaanka ay nacayaan darteed marka labada marba markaad nacaysaanna guurka ha u diidinina oo faraha ka qaada markaad jeclaanaysaanna meherka u qalma siiya oo haysdhiinina taladooda idinkay gacanta idinkugu jirtaa marka maadaama ay taladeeda aada gacanta ku hayso wax yar un iska sii haysdhihinina sidaasay ka dhigan tahay ayb marka tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadooda waa daahir labada aayadoodna sidaasay kala tahay وبه qال أخبرنا إسحاq بن إبراهيم qال xdثna عبدالعزيز بن محمد وهو الdراwrdي عن يزيد بن عبدالله بن الhاd عن محمد بن إبراهيم عن أbي سلمةa qاaل سألت cائشhaةa ayaan su-aalay عan ذalika yani kaagaas إشhaarada hadda marka wax madkuura u laaban mayso عan ذalika ay عan مqdaar الmhri waayo siyaaqa laga fahma meherka qadarkiisu inta uu noqonayo faqaalat waxay tihi facala rasuulu llahi sala ll ly slam nebigu wuxuu sameeyey cala thnatay casharata uuqiya laba-iyo toban uuqiyadood ayuu nebiga ku guursaday iyo wanashin iyo nisfu uuqiya uuqiyad barkeed wadalika kaagaasina khamsu mi-ati dirhamin shan boqoloo dirhamu marka laba-iyo toban halkii uuqiyad arbacuuna dirhaman marka laga dhigo muxuu noqonaa afar yacni labiiyo toban marka lagu dhufto afartan afar boqol iyo siddeetan waaye soo maha afar boqol iyo siddeetan waaye nisfu uuqiya meeqo waa iyadan waa labaatan ilaa uuqiyadda waa afartan nisfu uuqiya labaatan ay noqoni afar boqol iyo siddeetan labaatan ku dar marka shan boqol waay marka oo dirham marka nebigu kaasuu sida badan ku guursa jiray intaas marka wax badanna ma aha wax yarna ma aha dhexdhexaad وبه qال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال xدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال xدثنا داود بن qيس عن موسى بن يسار عن أbي هريرةa qاala kana الصداaq meherku wuxuu ahaa إd kana فيina رasuul الlahi صلى اه علي sلم markuu nebiga nagu dhex jiray caشhرa أwaaqin toban uqyadood oo ahaa xadiidkana marka toban uu sheegay toban min afar toban min afartana waa afar boqol ayb kii horena markaas horea marka aada u badan waana iska taqriibi midkaana ayib xadiidkaa hore marka muslimaa warinaya midkaana ibnu xibbaana saxiixiisa ku wariyey xaakimna waa wariyey calaa shardi muslim ayuu yidhi mana aynan soo saarin bukhaari iyo muslim wa bihi qaala akhbaranaa cali bni xujr bni iyaas bni muqatil bni mushamrij bacdi nusq marka mushamrikh ayay qorayaan bilqaa xaafidka isaabada wuxuu ku yidhi mushamrij bidami awalihi wafatxi shiin اlmucjamati wasukuuni اlmiimi wakasri الraa'i bacdaha jiimu ibnu khalid asacdiyu jadu caliy bni xujrin اlmuxadih almashhuur cali bni xujrin الsacdi awowgiis ayb waayahay mushamrijkuu ka hadla qala xadaثna ismaaciil bnu ibrahim wa huwa bnu culaya can ayuba ayub aلsakhtiyaani wabni cawn wasalamata bni calqamata wahishaam bni xasaan wahuwa alqurduusiyu qaala dakla xadiidu bacdihim fii bacdin qaarkood qaarka kale xadiidkoodii ayuu dhex galay yacni siyaaqan hadda uu xadiidka loo warinayo hal mid oo ayagaa ma laha waa isdhex galay xadiidkooda laakiin isku macno unbay sheegayaan alfaadooduna waa kala duwantahay dhammaan waxay ka warinayaan can moxamed bni siriin qaala salamatu waa kala bixinaa marka salama wuxuu yidhi can ibni siriin nubi'tu can abilcajfaa abilcajfaa waxaa la iiga sheegay waxaa laga fahmaya marka meeshaas inqiaac waa la iiga sheegay qofkii uga sheegay ma lahaayen idan marka xadiidka can dariiqi salama can ibni cawn waa munqadic wa qaala alaakharuuna inta kale salama maan inta kale ayuub iyo ibnu cawn iyo hishaam inta kale waxay yidhaahdeen can moxamed ibni siriina can abilcajfaa siiqada canna marka waa siiqa taxtamilu litisaala walinqiaac asalna waxay ku tahay itisaal haddii raawigu mudalis uusan ahayn ayb can abilcajfaa abulcajfaana abulcajfaa albasriyu qiila ismuhu harim harim ibnu nasiib maqbuul ayuu yihi ibnu xajar ibnu xajar isaga maqbuul uu ku sheegay maqbuul marka waa ninka ibnu xibaan keliya tawhiiqiisa ku gooni noqdo badanaa isticmaalaa laakiin ninkan min xaqihi ugu yaraan in saduuq la yidhaahdaa waaye sababtoo ah ibnu maciina tawhiiqiyey daara qutnina waa tawhiiqiyey laakiin bukhaari ayaa wuxuu yidhi fii xadiidihi nadarun marka fii xadiidihi nadarun maadaama bukhaari nooc jarxiya uu ku sheegay kuwanna ay tawhiiqiyeen sida calaa dariiqati ibni xajar iyo dahabi iyo waxay tahay qofka noocaas oo kale saduuq inay dhahaan fii xadiidihi nadarun iyo fiihi nadarunna labay kale yihiin bukhaari ninka uu yidhaahda fiihi nadarun jarxigiisu waa culus yahay laakiin hadda ma dhihin fiihi nadarune fii xadiidihi nadarun ayb qaala qaala cumar bnu lkhadaab cumar waxa uu yidhi alaa laa tugluu suduqa annisaa haweenka meherkooda ha qaaliyeynanina fainahu low kaana makrumatan hadduu ahaan lahaa maamuus fi dunyaa addunyada dhexdeeda ow taqwan alla ka cabsi cinda allahi caza wajalla alla agtiisa kaana owlaakum bihi nabiyu sal l l slam nebigaa uu idinkugu haboonaan lahaa maa asdaqa rasuulu llahi sala ll ly slam nebiga ma mehersiinin imra'atan haweeney oo min nisaa'ihi ka mid a walaa usdiqat imra'atun lama mehersiinin haweeney min banaatihi gabdhihiisa ka mida akhara min hintay casharata uuqiya labayo toban wuuqiyadood wax ka wax ka badan kasrigii buu iska jebiyey marka labaatankii buu ka tegey wa ina arajula qofku layuglii wuxuu qaaliyeynayaa bisuduqati imra'atihi haweeneydiisa meherkeeda ayuu qaali ku bixinaa xataa takuuna lahaa cadaawatun fii nafsihi ilaa ay arrintaasi cadaawad nafsadiisa dhexdeeda ay ku noqoto xataa yaquula ilaa uu yidhaahdo kulliftu lakum waa la iikiin kallifay naagtii dadkeedii buu ku dhahayaa kulliftu lakum yani waa la ikallifay liajlikum idinka dartiin calaqa alqirbati yacnii qirbada ama sibraarka xarigiisa xataa waa la igu kiin kallifay yani macnuhu marka waxuu noqonayaa calaqa alqirbati waxba ima aydnan reebin waay xataa sibraarkii xari xariggiisii waa qaadateen waan wax ii haray male saasuu ka wadaan macaani kalena way ku tilmaamaan ey taxamaltu liajlikum idinka dartiin waxaan u xambaartay kula shayin wax kasto xataa calaqa alqirbati naam ay xabla alqirbati naam xataa kaas waa iga dhamayseen naam ayb waxaa kaloo la wariyaa caraqa alqirbati caraqa alqirbatina waa la wariyaa marka haddii caraqa alqirbati laga dhigo wax mustaxiil ah waay marka noqon yani macnaha waxay tahay arrin adag ayaad igu xambaarteen oo aan la samey karinba ilaa qirba sibraar iyo yacni inay dhidido wax mustaxiil camal ah waay marka wuxuu leeyahy shay xataa aan dhici karin yaad waad igu kalifteen saasoo kaley noqonay baa la yidhi marka macnaha haddase marka macnaha ujeedku waxay tahay sibraarkii xarigiisii xataa gurigii waa ka qaadeen wax a ii reebteen male wa kuntu ghulaaman carabiyan abulcajfaa baa dhahayo wa kuntu waxaan ahaa ghulaaman wiil ayaan ahaa carabiyan muwalladan nin carabi ah oo muwalladan dadkii marka yacnii carabtii asalka ahna aan ahayn falam adri ma aanan garanin buu yidhi maa calaqu lqirbati ereygaa marka macnihiisa ma aanan garanin ayb qaala waxa uu yidhi wa ukhraa yaquuluuna intaa marka wuxuu leeyahay ereygan baa igu adkaaday dadkii muwaladiintana waa ahay oo carabiga un gadaa carabta un si kale u raacay oo markaa aan carabtii asiilka ahaa aan ahayn marka ma aanan garanin buu leeyahay qaala wa ukhraa yaquuluunahaa mid kalena waxay dhahayaan arrintaa waa ka baxiyey cumar marka xaalad kalena waxay tahay waxay dhahayaan liman qutila fii maqaasiikum qofka lagu dilo duulaamadiina haadihi tan ah ow maata ama dhinto ayay waxay dhahaan qutila fulaanun shahiidan hebel waa la dilay isagoo shahiid ah ow maata fulaanun shahiidan ama hebel waa dhintay isagoo shahiid ah walacalahu waxaana laga yaabaa an yakuuna inuu ahaa qad awqara inuu cusleeyey cajuza daabatihi daabadiisa dabaqanaanteeda dambe inuu culay cusleeyey ayaa laga yaabaa ow dafa raaxilatihi ama gaadiidkiisa yacnii dhabarkiisa inuu cusleeyey marka macnaha tan ou ka wada dahaban ou ku cusleeya dahab min jihati dahabin ow wariqan ama fido ayb yadlubu tijaarata tijaara ou dalbaayo marka yacnii nin iska shaqaysanayo oo adduunyo raadinayo oo daabadiisa dahab iyo fido ka buuxsanayo ayaad idinkiina waxaad leedihiin buu leeyahay fulaanun maata shahiidan iyo shahiidow ahaa iyo waxyaabahan ayb falaa taquluu daakum kiinaas ha dhihinina walaakin quuluu dhaha kamaa qaala nabiyu sal ly slam sida nebigu uu yidhi man qutila fii sabiili اllaahi ilaahay jidkiisa qofkii lagu dilaa ow maata ama ku dhinto fahuwa fi ljannati yani wuxuu ka wadaa haddaad sidaan dhahdaan qof mucayana janno ma aydnan gelinin wasfi ayaad sheegteen ninkii ilaahay jidkiisa ku dhinta janna u galayaa waa caam laakiin inaad tacyiin samaysaanoo hebel waa shahiid inaad dhahdaan waxay un la mid noqonaya hebel waa ahlu janno oo kale idinkoo dhahay oo kale marka wuxuu leeya taas iska daayo ha dhihinina ee waxaad tidhahdaa ninkii ilaahay waddadiisa ku dhintaa waa shahiid saas caam yacni sidaa u caam yeela un ayb xadiidkan marka daara qطني wuxuu yihi walaa yaصixu hada الxadiiثu ilا can abiاlcajfaa abuاlcajfana khilaafkaas aan sheegay baa ku jiray wa bihi qaala akhbarana الcabaas bnu mحamedi الduriyu qala xadaثna عlي bn الxasan bn shaqiq qala akhbarana cabdالlah bn الmubaarak can macmr can الزhriyi can curwaةa bn الزubayr can umi xabiibata ana rasuula الlahi صl ل slam taزawajahaa waa guursaday wahiya bardi اlxabasha iyadoo joogto cubaydullaahi ibnu jaxshaa ka dhintay ayb zawajaha najaashiyu najaashi baa ku ayaa u guuriyey wa amharahaa isaga ayaa meherkiisii oo ka meher bixiyey arbacata aalaafin afar kun wa jahazahaa min cindihi isagaana soo ayaa diyaariyey jeebkiisuu ka diyaariyey wabacaha bihaa waa usoo diray maca shuraxbiila bni xasana walam yabcad ilayha rasuulu llahi sal l slama bishay-in nabiga sala allahu calayhi wasalam xaggeedana waxba ma uunan u bixinin waxba uma soo dirin nebiga wa kaana mahru nisaa'ihina arbacimi'ati dirhamin afar boqoloo dirham uu ahaa haweenka kale midan iyada markaa najaashi baa bixiyey meherkeeda umu xabiiba ee wax badan buuna ka bixiyey marka ayb xadiidkan marka zuhri waa la iskugu khilaafay cabdullaahi ibnu lmubaarak wuu ka wariyey waxaana ku jirtay wa kaanat taxta cubaydillaahi bni jaxshin famaata biardi اlxabasha walam yaqul riwaayada cabdullahi ibn mubaarak ma dhihin wajahazaha min cindihi walaa fakana mahru nisaa'ihi arbacimi'ati dirhaminna intaa ma sheegin cabdurasaaq baana mutaabiceeyey cinda abi daawuud iyo daara qutni dhammaanna macmaray ka warinayeen can الزhriyi can curwata can umi xabiibata bihi yunus bnu yaziid isagu wou khilaafay da riwaayadan lafteeda waa midan cabdullah bn mubaarak tan lafteeda can macmar can الزhriy midan yunus bnu yaziid cinda abi dawuud wcabdالraxmaan bn cabdالcaزiiz cinda alxaakim wacubaydullah cinda الطabaraani saddexdoodana zuhri bay ka wariyeen mursal bayba xadiidka ka dhigeen almuhim marka riwaayada can dariiqi macmarna waa musnad saddexdaanna iyaga marka waxay ka dhigeen mursal daara qudni cilalka wuxuu ku yihi walmursalu ashbahuha bisawaab mursalkaa xoog badan kahrada iyo waxaabuu ku rajaxay qaala baabu taswiiji calaa nawaatin min dahab guurinta yacnii la uu qofka guursado haweenta uu ku guursado calaa nawaatin min dahab wasni oo dahab ah nawaad marka hadda laftimireed wax la eg lagama wado nawaadka isagoo sidaasay carabtu waxay u aqoon jireen wasni iyo culays mucayanoo ayagu ay yaqaanaan sida garaamka annaga aan u naqaano ayay nawaadkuna u yaqaaneen ee nawaadku ma laga wado laftimireed miisaan la eg iyo ma laga wado sida soo degdegayso ibn cabdilbar sidaasuu tilmaamaa wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu salamata walxaariث bnu miskiinin qira'atan calayhi waana asmacu wallafdu limuxamedi can ibni اlqaasim can maliki can xumaydin الطawiil can anas bni malikin ana cabdiraxman bna cawf jaءa ilى الnabiy sal l slam nebiguu u yimid wabihi aharu sufrati isaga oo midab zacfaraan raadkii uu ku sugan yahay fasa'alahu rasuulu lahi sal l slam nebigaa su-aalay faahbarahu wuxuu u sheegay anahu taزawaja imra'ata min alansaar inuu guursaday faqaala rasuulu llahi sal l slam kam suqta ilayha imisaad u kaxaysay qaala zinata nawaatin min dahab nawaad wax la eg culays la eg oo dahab ah qaala rasuulu llahi sal l slama awlim walow bishaatin marka intaan wax lagu guursa karo wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibrahim qaala xadaana nadr bnu shumayl qaala xadaanaa shucbatu qala xadaثna cabdالcaزiز bn shayb qala samictu anasa yaqulu qala cabdالرaحman bn cawf ra-aanii rasuulullahi sal l slam nebiga ee arkay wa calaya bashaashatu lcursi arooska dhaldhalaalkiisa iyadoo uu iga muuqdo faqultu tasawajtu imra'atan min alansaar ayaan guursaday baan ku ihi qaala kam asdaqtahaa imisaad meher uga dhigtay qaala zinata nawaatin min dahab wa bihi qaala akhbaranaa hilaalu bnu lcalaa qaala xadaanaa xajaajun qaala bnu jurayj xadaanii camru bnu shucaybin xaa وأخبرني cبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيma امرأة haweeney tii ohoo nakaxad guursato calىa صدaaqin meher ku guursato ow cidatin ama ballanqaad qabla cismaة النikaaxi nikaaxa caqadkiisa ka hor fahuwa lahaa iyadaa iskale waxaa ballanqaadkaas iyo meherkaas wamaa kaana wixii ahaado bacda cismati nikaaxi nikaaxa caqadkiisa kadib ballanqaadkii yimaado fa huwa liman ucdiyahu qofkii la siiyaa iska leh wa axaqu maa shaykan ugu wanaag ugu xaqnimo badan ukrima calayhi rajulu qofka lagu karaameeyo ibnatuhu gabadhiisa ou dhalay waayo ow ukhtuhu ama walaashiisa waayo allafdu licabdillaahi ayaa iska leh ayb cabdullahi bn moxamed baa lafdigan xadiidkan alimaamu اlkhaطaabi wuxuu yidhi wahada yuta'walu waxaa lagu fasiraa calىa maa yashtariطuhu اlwaliyu linafsihi siwa اlmahri weliga waxa uu shardisanayo oo aan meherka ahayn soomaaliga marka waxaan yaradda la yidhaha way sooma yarad oo qof baa laga soo doonaya markaas wuxuu leey intaasaad bixine ama xeerku waa intaas wax marka qofka uu yacni weligu ou shardinaayo linafsihina ou shardinaayo kaas ayuu ku saabsan yahay a a'imaduna way isku khilaafeen ma waajibaa mase ma waajibayo alimaamu thawri iyo imaamu malik waxay yidhaahdeen fi rajuli yankixu lmar'ata ninka naagta nikaaxsanayo calaa ana liabiiha kada wa kada aabaheed inuu intaa intaa leeyahay labada marka itafaqaa calayhi oo ay isku waafaqeen ninkay naagta siwa lmahri maharkuna ka baxsan ana dalika kullahu lilmar'ati maalig iyo thawri iyaga waxay leeyihiin waa naagtaa iskale waxaas haddii la yidhaha marka yarad waxaad u bixina intaas meherkiina waa intaas kulli naagtaa qaadanaysa weligu wax uu yeelanayo male ayb ana dalika kullahu siwa si yani lilmar'ati sababta waxay tahay xadiidkan muxuu leeyahay qabla cismati nikaax iyo bacda cismati nikaax u kala qaaday wax allaale wixii caqadka ka horeeyey naagta unbaa qaadanayso iskale iyaga sidaasay ku tageen ayb aabihii waxaa ma qaadanayo cadaa iyo daawuusna waa laga wariyey sidaas alimaam axmed isaga wuxuu leeyahay aabbaha waa qaadanaa isaga laakiin gayru labi wax uu qaadanayo ma lahan ayb sidaasaa imaam axmed laga wariyey isagana ayb walaa yakunu dalika ligayrihi inamaa huwa lilabi bis min alwliyaai wuxuu leeyahy liana alaba aabbuhu mabsuuطun fi maali lwalad aabbaha ilmaha uu dhalay maalkooda waa ku lagu fidsan karaa uu iska qaada karaa marka dhinacaasuu ka fiiriyey isaga laftiisa laakiin walaal iyo wax lamida iyo maya ila walaalka walaal kale maalkiisa iskama qaada kara mugta taas waa madhab laba madhabaan marka sheegnay imaam axmed oo isaga aaba iyo keyr u kala saaraayo iyo imaamu malig iyo thawri oo iyaga dhahayaan wixiiba qabla cismati nikaax aabbo walaa gayruhu ma laha naagta unbaa iska leh ayb waa laba madhab waqiila madhab saddexaad wuxuu leeyahy liman sharadahu qofka u shardiyaa iska aa qaadanayo masruuq iyo cali bnu lxusein zayn alcaabidiin ayaa ku tegay sidaas calaa hada alqowl marka qolaa qolyahan yaradda marka haddii marka lagu heshiiyo shardi looga dhigo ninka intaasaad naagta dad dadkeeda siinaysaa oo yaradaad intaas u bixinay haddii la yidhi oo ogolaaday ayagaa iska leh oo waxaa la wariyey cali bnu lxusein inuu sidaas oo kale u qaatay yarad masaakiinta uu siiyey markaas da murwa-adiisa maahan asaga inuu inta wax qaato asaga iska cuno dhawaa ka muruu'a weyn yahay intaas ali bnu cali bnu lxusein intuu ka qaaday buu masaakiin marka ku sadaqaysteen marka inuu ka qaadan karo waxay kutusay marka inuu sidaas qabo inay bannaan tahay alimaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay in waqaca fii nafsi اlcaqdi haddii caqadka dhexdiisa uu ku dhaco wajaba lilmar'ati naagta waxaa u waajibayo mahru milihaa wain waqaca khaarijan canhuna lam yajib waxaa uma waajibayo isaga macnaha wuxuu le hadii caqadka lagu dhex sheegay yacnii meher iyo shardi sidaan oo kale haddii laysla sheegay musamihiibaa meesha ka baxaaya meherka ahaa waxaanina meeshay ka baxayaan naagtaana mahrulmithli ayay qaadanayaan waxaana wax ka jiraa ka jiraanayaba maleh saddexdaas madhabbaa marka afartaas madhabaa ku jirta marka laakiin xadiidkan waa dhow yahay haddii xadiidkan marka uu ugu yaraan ou xasan ou noqdo madhabka maalig iyo aada moodaa inuu xoog badan yahay oo in loo kala qaado qabla cismati الnikaax iyo bacda cismati الnikaax qabla alcaqdi wixii dhacana waa waxaa iskale wixii qabla alcaqdi dhaca naagta iskale wixii bacda alcaqdi dhacana ninkii loo la siiyaa qaadanayo ayb marka naagaha in maal un laga dhigto ganacsi i laga dhigta ma aha meelaha qaarkood dadka qaar waxay leeyihiin naagtan iyadoo guur u baahan wuxuu leeyahy ma lagu siinayo intaasaa lagu soo dhoofiye ken toban kun labaatan kun aa iga gashay uu leeyahay waa aabihii dhalay waa walaalkii la dhashay hadday guri ka gasha muxuu rabaa sena dhibaatada marka haddiiba qof fiican oo uu yaqaano oo yacni dhaqo kara uu kasoo doonay inuu toban kun iyo labaatan kun uu ku xiro ma yacni waxay keeni kartaa in qofkaasi cifadaba uu ka taga marka dambe meelaha uu guurka ka adag yahayna dhibaatada waa ku badataa qaala baabu ibaaxati tasawuji bigayri sadaaqin ayb meher la-aan iyadoon meher yacni lama la sheegin guurinta haween la guuriye bannaanaanshadeeda caddaynteediibuu u baab yahay in la guursan karo meherka marka in meesha lagu sheego dood unbaa la yareynaa maahane nikaaxa waa iska ansaxaa haddaan meherkii la sheegin xataa wabihi qaala akhbaranaa cabdullahi bn moxamed ibn cabdiraxmaan qaala xadahanaa abu saciid cabduraxmaan bn cabdillaahi can zaa'idata bni qudaamata can mansuurin can ibraahima can calqamata walaswad aswad marka siduu sheegi doono waa qalad in lagu dhex sheego sanadka qaala utiya cabdullaahi cabdullaahi baa loo yimid fii rajulin baa loogu yimid nin mas'aladii ama sha'nigiisa tasawaja imra'atan haweenay guursaday walam yafrid lahaa oo aan wax u goynin meher aan u sheegin macnaha naagtiibuu guursaday wax meherana uma sheegin fatuufiya ninkii waa dhintay qabla an yadkhula bihaa intuunan dukhuulin isagoon u galmoonin buu dhintay faqaala cabdullaahi cabdullaahi wuxuu yidhi saluu way su-aala hal tajiduuna fiiha atharan mas'aladan xadiid ma loo hayaa buu yidhi bal hala weydiiye wax aathaara iyo xadiid soo arooray inuu jiro marka qofka marka intaanu jawaabin inuu fiiriyo axaadiidta iyo adilada iyo waa muhim qaaluu waxay yidhaahdeen ya abaa cabdiraxmaan maa najidu fiiha mas'aladan dhexdeeda ahar u heli mayno yacni aharan qaala waxa uu yidhi aquulu bira'yi haddaba haddaan ahar lahaynin waa ijtihaada fain kaana sawaaban haddii uu sawaab noqdo fa min allaahi ilaahay xaggiisau ka ahdo allah ay waafajiye ayb lahaa ka mahri nisaa'ihaa iyada marka waxay leedahay naagaha iyada la mid ah meherkeeda meherkooda oo kale ayay leedahay laa waksa walaa shatata nuqsaamin ma jirto walaa shatata ziyaadana ma jirto walaha almiiraahu dhaxalay dhaxalna way leedahay ila naag waaye iyadoo la qabaa laga dhintay waa zawja wa calayha alciddatu korkeedana ciddaa ahoo waa asaayay saaranayn asaayada iyada in la duuul madkuule iyo hayru madkuule isku mid waayo dha inay yar tahay inay weyn tahay kulli asaayada naagta haddiiba iyadoo la qaba laga dhintay waa qaadeen saddex xugunoo marka meeshaa kasoo saaray inay dhaxal leedahay ciddo inay ku waajibtay meherkii oo dhammaystiran mahrulmithli dhammaystiran inay leedahay haddii marka mahrulmithli dhammaystiran ay leedahay haddii naagta musamo lagu guursaday ka waran marka markii la guursanayey meher ayaaba loo sheegay kun dollar oo kale lagu guursaday iyadoon la dukuulinoo ninkii dhintay kunkii ay leedahay oo kaamila nis maqaa ma laha nisku waxay imaanaya marka la furo tashdiiru lmahri wuxuu imaanaa markii inta la guursado la caqadka la nikaaxsado iyadoon loo tegin la furo wain طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariidaة fanisfu ma faradtum ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdaة الnikaax laakiin hadday dhimasho timaado meherku waa dhammaystirma hadduu musamo ahayna isaga dhanaa la bixinaa haddii aan wax la magacaabinna mahrulmithli dhammaystiran ay qaadanay faqaama rajulu nin ayaa kacay marka min ashjaca qoladaa ka dhashay faqaala wuxuu yidhi fii midli haadaa kan oo kale qadaa rasuulu llahi sala ly slam nebigaa xukumay fiinaa annaga dhexdeenna fi imra'atin haweeney yuqaalu lahaa layidhaha birwacu bintu waashiq tasawajat rajulan bay guursatay famaata qabla an yadkhula bihaa wuxuu dhintay intuunan dukuulin faqadaa lahaa rasuulu llahi sala ly slama bimidli sadaaqi nisaa'iha ayuu u xukumay walaha almiiraahu wa calayha alciddatu farafaca cabdullaahi yadayhi wakabbar ibnu mascuud marka labadiisii gacmood buu kor u qaaday allahu akbar buu yihi marka waa ku farxay waayo ijtihaadkiisii ayaa wuxuu waafaqay xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam qaala abuu cabdiraxmaan marka isaga qowlkiisu khada iyo sawaabba waa lahay laakiin markaan sawaab uu noqdayoo naskiyaaba isaga xoojiyey oo fatwadiisii waxaa ku yimid nas naskii qaala abu cabdiraxmaan laa aclamu axadan ma ogi qaala fi hada alxadiidi alaswadu qof yidhi hayru zaa'ida ma ahan wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan taas riwaayaadkan dambe o dhan marka inuusan aswad ku jirin ayuu rabaa inuu daliil u keeno wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala xadaanaa yaziidu qaala xadaanaa sufyaanu can mansuuri can ibraahim yaasiman zaa'ida iyo sufyaan thawri can ibraahiima can calqamata bis aswad ma sheegin sufyaanu thawri sooma arkaysa can cabdillaahi anahu uutiya fi imra'atin tazawajahaa rajulu famaata canha walam yafrid laha sadaaqa walam yadkul biha faاkhtalafuu ilayhi qariiba min shahrin bil ayay kusoo noqnoqonayeen bil ayay mas'aladaas ibnu mascuud ugu soo noqnoqonayeen dadkana hadda yacni haddii mas'alo uu ku weydiiyo waa soo fiirina haddaad tiraahd hadda ii sheeg uu ku leeyay waa degdegsanahayn marka deg deg waa qofka fadwoonayana uma roona ninka loo jawaabayana uma roona degdega iyo fudaydka bil ayay kusoo noqnoqonayeen laa yuftiihim ma u jawaabaynin intaa wuxuu islahaa amaa xadiid la arkaa ayb uma qaala wuxuu yidhi araa lahaa waxaan u arkaa aniga sadaaqa nisaa'ihaa inay leedahay araa waxaan arkaa lahaa sadaaqu nisaa'ihaa ayb inuu u sugnaaday laa waksa walaa shatad walaha almiiraahu dhaxalkii ayay leedahay wacalayha alciddatu fashahida macqil bnu sinaanin alashjaciyu ana rasuula llahi sal l slam qadaa fii birwaca binti waashiqin bimidli ma qadayta wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa cabduraxmaan qaala xadaanaa sufyaanu can firaasin can shacbiy can masruuqin can cabdillaahi waa dariiq kale waay mutaabaco qaasira ah yani waxaan ujeedaa dariiqi ibraahim waa laga leexday dariiq kale marka masruuq can dariiqi masruuq can cabdillaahi fi rajuli tazawaja imra'ata famaata walam yadkul biha walam yafrid laha qaala laha الصadaaqu wacalayha alciddatu walaha almiiraahu faqaala macqil bnu sinaan fqad samictu الnabiya sal ا l slm qadىa bihi fi birwaca binti waashiq wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa cabdالraxman can sufyaan can mansuuri can ibraahima can calqamata can cabdillaahi milahu kanna ma lahan hadda aswad laakiin waa sufyaan laftiisa waa kii hore yaziid ayaa warinaya yaziid bnu zureyc kanna waxaa ka warinaya sufyaan cabdiraxmaan bnu mahdi wabihi qaala akhbaranaa cali bnu xujrin qala xadaanaa caliy bnu mushir can daawuuda bni abi hindin can shacbiyi can calqamata can cabdillahi anahu ataahu qowm dad baa u yimaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen ina rajulan minaa nin naga mida tasawaja imra'atan haweeney buu guursaday walam yafrid lahaa sadaaqan uma fardinin marka in sadaaqa meesha lagu sheegaa qasab inaynan ahayn oo u keenay xadiidka walam yajmachhaa ilayhi xataa maata mana u ururinin ilaa uu ka dhinto isa iyada yacnii wax sadaaqana ma sadaaqiina ma ma siinin ilaa uu ka dhintay faqaala cabdullaahi cabdullaahi waxau yidhi maa su-iltu ayb mundu faaraqtu rasuula اllahi sal ll l slam la ima su-aalin intaan faaruqay rasuulka ashadda calaya wax iiga daran korkeyga uga daran min haadihi mas'aladan yani muxuu u leeyahay sidaan yani mas'alo uunan hadda nas u haynin waayo markaas waa ka cabsanaa marka qofka cabsanaya markaad aragtana qof wax og waayo nacam qofka aan wax ogeyn waayo qofka aan baqin ama masaa-il diin ha ahaata ama xataa haddaad qof hadda yacni mee waddadan maalan in dhibaata ay ka taagan tahay qofkii og sida uu maraayo ama uu uga gaargaarsanayo iyo isma laha qof khabardaar ahoo waddadan ku ogaa inay fiicnayd isku sim ah kaas isagoo iska socdo meesha iska gelaan marka inuu marana waa laga yaabaa uu dhib ku arkin inuu dhib ku arkana waa laga yaabaa laakiin nin naftiisii khatar ku sugan tahay marka cabdullaahi markuu leeyahay ibnu mascuud nebiga intaan faaruqay wax ka adag le ima weydiinin waa isaga wax dhibo un waay arrin dhibto faatuu hayrii keyrkay u taga buu yidhi orod cid kale weydiiye faاkhtalafuu ilayhi waa kusoo noqnoqdeen fiiha mas'alada sha'nigeeda shahran bil ayay kusoo noqnoqdeen uma qaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen fii aakhiri dalika kaagaasi markii ugu dambeysay kii ugu dambeeyey man nas'alu in lam nas'alka haddaana adiga ku su-aalinyaa wax weydiinaynaa bay dhaheen marka dambe wa anta min jillati asxaabi muxamedin sala allahu alayhi waslama bihada اlbalad adigana adigoo ah asxaabta rasuulka kuwii ugu waaweynaa magaaladan joogo walaa najidu hayraka adiga heyrkaana ma haysanno marka waxna dheh qaala sa aquulu fiiha bijuhdi ra'yi markaan dee inuu waxuu ka cabsaday mar arrintii marka waajibay kusoo noqotay marka markii hore wuxuu islaa bal dad kale iyo hadday hawshan tawaliyaan wuxuu u sheegay marka sa-aquulu fiiha bijuhdi ra'yi ra'yigayga dadaalkiisa ayaan wax idinkaga dhahaa yacni ogaada waayo aayad iyo xadiid idinma haayo aan idiin sheego fain kaana sawaaban fa min allaahi waxdahu laa shariika lahu hadday sawaabtaa ilaahay keligiisa ee xaggiisa ka ahaatay laa shariika lahu wain kaana khada'an hadday gef tahayna fa minii wa min ashayaan anigii shaydaan unbay naga ahaatee wallahu warasuuluhu minhu bura-aa-u ilaahay iyo rasuulkiisana beri bay ka yihiin yani meeshaan waxaad ka fahmaysaa marka qofku shay uu ku ijtihaadayo inuu rasuulka iyo ilaahay u nisbeeyo waa khatar waay waayo haddaad ijtihaaddo oo aad gafto haddaad ijtihaad samayso adigu iska dadaasho haddaad tiri alleh rasuulaasaan yidhi ee ijtihaadkii qalad uu noqdo alleh rasuul maa qalad loo nisbeynaa marka saa darteed nebigu marka uu dad diraayo wuxuu dhihi jiray haddaad dad yacni dadka gaaladu ay la dagaalamayaan hadday idin yidhaahdaan xugunkii alle iyo rasuul na dejiya nagu dejiya ninka amiirka wuxuu hadhihi ahaa ha ku dejina haka aqbalin buu yidhi ee waxaad tidhahdaa ani xugunkaygaan idinku dejinaa waa tashanaynaa saan u arkaan idin idinku maamula maxaa la diidaa intaas hadday qalad yimaadaan in qaladka asaga loo nisbeeyaa ka fudud alle rasuul in qalad loo nisbeeyo soo maana haddii marka hadda waxaad arkaya marka xukunka islaamka waayo waxaan sharciga islaamkaasaan qabo sharcigaasaan qabo sharcigaasaan qabo ma sahlana qofku inuu yidhaahdo waa sharciga anaa ka fahmaysaan hadhow marka haddii qalad yimaado warwadaado waxaan maxaad u tiri qof kaloo saxan oo xadiid sheega markii la arko wadaado maxaasaan u tiri adda anaa qaladka lahay an fahamkaygaa qaldanaay inuu yidhaahdo ayaa waxay ka roon tahay aayaddii maa dib loogu laabanayo xadiidkii haddii kale maya qodobkaas marka qofka isagoo markuu caalim yahay inuu saas sameeyo na kala xukun ayaa lagu yidhi sharciga ilaahay nagu kala xukun aniga sharciga ilaahay waa fiirina wixii ilaahay iga waafajiyo oo aan ka fahmaan idinku xukumaa ayaa leedahay laakiin sharcigii islaamka waaye xukunkan ma idin dhihi karo allaahuma de in wixii haddii ay yihiin xukun qadiyadaas oo kale rasuulka ou xukumay saanuu nebiga uxukumay waa la dhihi karaa masaladan marka sidaas ayuu marka wallahu warasuuluhu minhu bura-aa-u yacni rasuulka iyo alleh wax qalada maba ka imaanayaan ayaga xaggooda araa an ajcala lahaa sadaaqa nisaa'ihaa waxaan arkaa buu yidhi in loo yeelo haweenka iyadoo iyada oo kale ah meherkooda laa waqsa walaa shatab walaha almiiraasu wa calayha alciddatu arbacatu ashhurin wa cashraa afar bil iyo toban habeen afar bil iyo toban qaala wadalika bisamci unaasin min ashjac kaagaasina wuxuu ahaaday maqal dad reer ashjaca ay maqleen ayuu ku ahaaday faqaamuu way istaageen faqaaluu waxay yidhahdeen yani way maqlaayeen marka dad reer ashjaca faqaaluu waxay yidhahdeen nashhadu anaka qadayta bima qadaa bihi rasuulu llahi sal ly slam fi imra'atin mina waxaan markhaati ka nahay inaad ku xukuntay wixii nebigu ku xukumay naag annaga naga dhalatay yuqaalu lahaa birwacu bintu waashiq qaala famaa ru'ya cabdullaahi cabdullaahi bni mascuud lama arkin farixa faraxahu inuu farxay faraxiisa oo kale yowmaydin maalintaa ou farxay ilaa biislaamihi ma aha yacnii islaamkiisa marka laga yimaado tanan wax uga farxad weynaayo ma jirin ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi